بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسجل iyo faadumo oo idin leh kusoo dhawaada ladnaan podcast intii hore noola socoteen waxaan idin leenahay mar labaad kusoo dhawaada bod- ladnaan podcast inta nagu cusubna podcastkan waxaa loogu talagalay waalidiinta dhammaan caruurta yaryar iyo caruurta waaweynba haysata iyo inta rajaynaysa inay waalidiin noqdaan inay halkan kala socdaan wax alla wixii ku saabsan waalidnimada ee dhinaca diinta iyo dhinaca cilmi baadhista ah kusoo dhawaada ladnaan podcast
xalqadeena koowaad ee sanadkan cusub waxaan ku soo qaadan doonaa haddii alla idmo habka tarbiyadda caruurta ee soomaaliya laga isticmaali jiray inkastoo tarbiyadda guud ay jirto haddana waalid walba si gaar ah ayuu ubadkiisa u tarbiyadeeyaa waana muhiim inay waalidiintu ogyihiin taa Em, dhinaca cilmi baadhista waxaa kaloo lagu sheegaa inta badan dhowr nooc ayay u kala saaraan tarbiyadda caruurta marka intaananu u gudagelin waxaa fiican soo maha inaanu horta marka hore sheegno tarbiyada ha sababta waa waa muhiim in yani la ogaado inay noocyo badan jiraan Een, intaananu u gudagelin marka waxaanu een, kasoo qaadanaynaa marka hore in la idiin sheego ama aanu een, nidhaahno imise nooc ayaa jira oo ay cilmi baadhistu ku tilmaameen noocyada kala duwan ee tarbiyadda waalidka caruurtiisa Een, kuwii ugu muhiimsanaa ayaad soo qaadan doontaa baan filayaa faadumo way badan yihiin waa noocyo badan laakiin kuwa ugu caanka ah ama ugu caansan ee ugu muhiimsan Mm.
ayaa iminka aanu ka yara hadli doonaa Een, faadumo maxay kala yihiin
Een, bismillaahi inta sheegtay bay runtii waxaan sheegi doonaa afar qeyb oo waaweyn oo laisugu soo ururiyey ay ah, cilmi baarista konton sano ka hor ay sameeyeen kadibna wax lagu soo kordhiya waa jirtaa laakiin weli wax laga saara ma arag laakiin afar qeybo waaweyn oo- oo maxaa la yirahda oo lagu soo koobay ayaa jirta Een, haddaad u baahan tihiin yani artikalka iyo waxa oo aad nala soo xiriiri kartaan waa idiin soo diri doonaa marka midda ugu horeysa waxaa la yiraahday waa tarbiyad ama waalidnimo ku dhisan in waalidka awood uu leeyahay sax ilmahana uu sameeyo sida waalidka amro waa tarbiyad ku dhisan amar iyo aqbalaad Mm. dictatornimo oo kale waa saasoo kaleeta wayba dhahaan disciplinarian ay dhahaan oo waa sida dictatornimo ku dhisan yahay oo kale waalidkana amarkuu bixiyaa ilmahana wuxuu waalidka amruu sameeyaa because ma awoodo in uu wax kale uu yiraahdo Een, waa tarbiyad wadahadal ay- wadahadal dhan ma laha yani inuu waalidkan waxbuu sheegi caruurtana way dhegaysanayaan aqbalayaan laakiin taasi een, micnaheeda ma ahan wuu dhegaystaa ilmihii Mm.
Ee, macnaheeda waxay tahay yani siduu doonuu sameeyaayoo kaleeto yani inuu laakiin waalidka inuu dhegaysto iska dhigaa marka waalidkana iyo tarbiyadan marka la fiiriyo waalidka wuxuu ilmaha een, uu uu ka fishaa ama uu filayaa waxyaabo badan inuu sameeyo yani kasoo qaadoo kale inuu ilmihii ku yiraahdo een, hadda examplekan usoo qaatay mid qof walba ma ahan inuu sameynaya laakiin inuu yiraahdo een, waa inaad naqataa dhakhtar waa inaad naqataa engineer waa inaa waxaana naqataa yani mana jirto dabacsanaan yani waa iska dictatornimo oo kaleeto wax weyn ayuuna ilmihii ka filayaa inuu sameeyo Ee, waalidka ma ahan in uu sidaas uu sameynaya dictatornimadaasi in uu ilmihiisa uu necban yahay waalidka wuu jecel yahay ubadkiisa laakiin uma muujinayo inuu jecel yahay Mm.
Een, oo ma dhahayoo kaleeto waan ku jeclahay iyo na- hadalladaas naxariista ah een, eh, way yar tahay oo waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan haddaad hadallada naxariista badisoo kale laguma maqlayo kale صح يعني waalidkii waxa weeye waa keligii taliya oo kale isaga wuxuu u maleeyaa waalidku inuu isagu ogyahay waxa ilmihiisa u fiican in isaga tiisu ay jirto ilmihiina waa inuu eh, adeeco waalidkii xitaa haddii aanu rabin waa inuu adeeco kamana aha dee xumaasaad sheegaysa waxay ka tahay anaa og wixii kuu fiican waa waa waa waa arrimo jira Ah, marka waxaana dhacda xataa in yani markay dhinacii xagjirnimada ay noqoto oo xagga ad adeega uu xad adeega sii dhaafana waxaa dhici karta in ilmihii la garaaco garaac lala tago haddii uu amarkii maqli waayo oo kaleeto in la garaaco ayaa dhacda waalidnimadani marka la sheego midda labaad waa tarbiyad ku dhisan in caruurta ay sameeyaan waxay doonaan Mhm.
waalidkana un xoogaa yar ayuu hahagaa sax Eh, wadahadal badan wuu jiraa laakiin waalidka wuxuu u daayaa caruurtiisa inay iyaga go-aan ka qaataan xoogaa mar marka qaarkiisaa dhacda inuu wax u sheego mar kasta uma sheego mar marka qaarkiis ayaa dhacda yacni inta badan ilmaha xorriyaddii le waalidkuna markuus yidhaahdo waan uba markanaan u baahanahay inaan faragashado ayuunbu faragashanaya inta badan laakiin ilmihii ayaa liska xorriyaddee ha ilmihii xorriyaddii iska laha laakiin waxaa la oran karaa wuu daysan yahay ilmihii namayla fahmaysaa wuu daysan yahay laakiinse waxna wuu u sheegayaa waalidkii xoogaa yacni unbu wax u sheeg sheegaa waa tarbiyad jacayl iyo naxariis way ku dhisan tahay waalidku wax badan kama filo ubadkiisa oo isma waxba yacni wuxuu rabo cunuga samayn karaa wuu iska yara daysan yahay waxa weeye waalidkii ilmihii kama muxuuha ma saaro mas-uuliyad ah sidanaan rabaaya sida noqo xuriyad buu ilmihii siiyaa waxaad moodaa inay inay tahay inay u yaro dhowdahay dimuqraadiyad yacni umana dhowo wayna u yara dhowdahay xoogaa dimuqraadiyada naftirkeed ruulsaa jira mogta ama shuruuc la raacaa jirta halkaani marka shuruuc dhan ma lahan ilmihii ayaa sharciga degsanaya yani sharciga ma dejinayo sharcigiyaa meesha ka maqan iyo is ishagiddii kasoo qaadoo kaleeto in ilmihii xilliguu doono guriga uu iska yimaado haddii lacala uu yimaado xili oo uusan waalidka raali ka ahayn oo kale inuu waalidka yirahdo maxay tahay saacaddaanaa imaatay bal habeen dambe xoogaa kasoo hooyara hormaryaa
in naxariis ahaan wixii loogu sheego iyadoon laga laga filanaynin yani lagu adkaynaynin lagu adkayna adkays ma jiro ma ma dhihi karo waa maxaa la yirahdaa tarbiyad oo totally dimuqraadi ah because dimuqraadinimada waa inay ay shuruudo oo la raacayo dadka isla og yihiin inta wax la isla og yahay malaha okay habeen dambe bal haddaa xili fiican imaan kartid bal maxaa la yirahdaa cunugiibaa arkaysaa in uu kasoo qaadoo kale wax maandooriyoo kale isticmaal bal maandooriya hadda waaba isticmaashay berihaas ku isticmaalaya laakiin ma ahan yani wixii ma jirto saan aniga koley aan aan u fahansanahay waayo qof kalena si kale u fahmi karaa laakiin ani waxaan ku aan aan aan ku hagayaa dhinaca maxaa la yirahdaa dhaqankeenaan kusii hagayaa yani aan sii fiirinaya xoogaana haddii english ahaana la yiraahdana permissive parenting ayuu noqonayaa iyo kaleeto
yani waa permissive way u ogol yihiin ilmaha wax walba inuu de experience gareeyo laakiin waxa weeye muxuu ahaa limitkaagii muxuu limit noqonayaa yani xeradii xuduudaadii ha ka bixin laakiin waa way okay inaad wax walba yani samayn
marka midaani markay ay ay xagga xun u dhaafto waxay noqotaa midda saddexaadaan sheegaya waa tarbiyad ku salaysan inuu waalidka dan ka gelin wuxuu caruurtiisa samaynaya way ka yara gedisantaa tii yare tii horeeto ilmaha waalidka xoogaa wuu yara hagaay tani waalidka waxba ay dan ka leeyihiin malaha yacni ilmihii suur buu samaynayaa xilliguu doona wax cunayaa xilliguu doona guriga imaanaya wax alla wuxuu doonuu sameeyaa waalidka wax dan uu ka galayo malahan marka waalidiin qaar waxaa tani u keenaysa inay xanuun qabaan in dhibaato kale ay ay ay ay yacni kusoo ay kusoo ay dhibaatooyin kale ay naftooda ay leeyihiin oo keenaysa inaysan awood u lahayn inay ilmihii ay yacni ay u sameeyaan xuduud ama waxyaabaha ay u sameeyaan waalidiinta qaarkoodna waaba ugu talagaleenba yacni maba yacni awood waxbaa ka maqan koley yacni anigu ma maleeyo qof waalid ah inuu sidan oo kale sameynaya laakiin markii tarbiyadda laysku soo kookoobayo qaybtanina way jirtaa ayaa la yiraahdaa laakiin badanaana waxaa keeni karta inuu waalidkii uu xanuunsan yahay ama dhibaatooyin kala qaba waa kuwaan ugu talagelin ugumay talagelin ha qaar waxaa jira runtii aan ma u malaynayo horta dhaqankeena inay ku jirto laakiin dad waxaa jira aaminsan ilmihii inuu iskii wax u bartoon waxba maaragtay saameyn lagu yeelanin suu ilmihii isu isagu isu dhiso shaksiyadiisa way jirtaa waa sax waa uun dadka inaan inaan waalidiinta xusuusino waxani waa cilmi baaristu markay eegeen qaybaha kala duwan ee waalidnimadu ay tahay micnaheedu ma aha qofku intuu taguu dooranayaa qaybtaan anigu isticmaalaya laakiin waa in dadkii u sharxayo sax
tani marka waxay kaga gedisan tahay labadii hore aan usoo sheegaa waxay tahay wadahadal ma jiro naxariis iyo jacayl badan waalidka ilmihiisa ama ubadkiisa ma tusiyo haddii uu tusiyana waa un marmar dhifdhif ah xataa caruurtii waxay baranayaan in aysan waalidkoodii ka sugin inuu jacayl tusiyo xataa because way la qabsadeen way la qabsadeen tani waa marka waa qaybtii saddexaad tii marka tan afaraad waa tarbiyad ku miisaansan inuu waalidka hago ilmihiisa isagoo go-aamadiisa ku salaynaya dabciga ubadkiisa iyo ilmihiisa wuxuu awoodo ilmaha karaankiisa iyo dabcigiisa ayuu ku salaynayaa ubadkiina wuu og yahay ama caruurtana way og yihiin wuxuu waalidka ka filaya meeshan oo kale waxaa jirto waa layska warqabaa qof walba wuxuu qofka kale ka filayo waa layska warqabaa waalidka wuxuuna siiyaa ubadkiisana awood inuu yani isaga go-aan gaaro waalidka ma wada qaadanayo tii horean soo sheegna waxaan dhahnay waalidkana inuu taliyo ubadkiina uu aqbalo tani marka waa ka yara gedisan tahay waalidkii iyo maxaa layidhi xataa hadduu wax go-aaminayo waa wada hadal ayaa jira dabciga ubadkiisa iyo wuxuu ubadkiisa awoodo ayuu uu ku maxaa la yidhaahdaa uu ku salaynayaa marka uu waalidka wax u sheegaya uu dhahayo kaleeto waxaan qabo ama waxaan qabo wuxuu u raaciyaa sababta uu u samaynayo
yani kala dambayn baa jirta ha ha ha iyo inuu u qeexo waataan hore aan qaybtii hore aan kusoo sheegnay oo aan dhahnay waxyaabaan iska bedelayno waxaa ka mid ah yacni gorgortanka inaan yareyno wax badan aan maxaa la yiraahdaa aan aan u sharaxno marka tani marka waxay tahay taasoo kaleeto sharaxaad badan ayaad siinaysaa haddaad tiraahdo yacno kaleeto xilligaasi xilligaasaan rabaa inaad guriga imaato sababtaad u sheegaysaa maxaa maxaa keenaya inuu xilligaas yimaado
waa inta yacni waxaan u arkaa inay ku dhisan tahay kala dambayntii iyo heryaarkii ma garanayo waxa lagu yidhaahdo soomaalidambayntaasun soo maaha ha kala dambayntii inay jirto inuu ilmihiina og yahay inuu xiyad haysto oo la qadirinayo awoodiisii waalidkiina uu yahay yani qofba ugu dambaysa talada ugu dambaysa leh waa run ha waa tarbiyad ku salaysan wada hadal badan sharaxaad badan waa tarbiyad jeceyl iyo naxariis ku dhisan iyadoo la muujinayo yacni shucuur ahaan oo ilmihii shucuurtiisana la qadarinayo marka afartaasi waa afarta waaweyn oo lagu soo koobay laakiin qaarar badan oo lagu soo kordhiyo way jirtaa mid la leeyahoo kale tarbiyadda ku dhisan helicopterka yacni dusha unbaad ka hagaysaa maad sii dhexgelaysidoo kaleeto laakiin dusha unbaad ka hagaysaa cunugii waa mida waxay usoo dhadhowdahay tii hadaaya aan dhahnay tii labaad aan soo sheegnay ayay u dhadhowdahay
haddaan markaa su-aal kaa weydiiyo miyay marka cilmi baarista waalidka la kala saarayo noocyada kala duwan miyay mid aad u qiimeeyaan kuwa kale yani kuwa kale mid miyay yidhaahdaan way ka fiican tahay kuwa kale oo tanaa ah tii muxuu ahaa rool moodalka oo kale ahayd inay waalidku raacaan sax runtii waxay researchka ama cilmi baarista laga sameeyey aad iyo aaday u tiro badan tahay mid laysku raacay baa jirta haddana middan laysku raacan horta marka hore sheegi kadibna waxyaabaha kaleetaan kusoo kordhay midda laysku raacsan yahay waa midda ugu dambeysa hadda aan sheegnay oo ah tarbiyad ku oo miisaansan inuu waalidkaaga ilmihiisa isagoo yacni ilmihiina xoriyadna uu leeyahay uu maxaa ra'yigiisana cabiran karo yacni ubadkiina dabcigiisa iyo karaankiisa waalidka uu si yacni gooni ah uu u fiirinayo marka taasi marka aa la yiraahdaa waa midda ugu wanaagsan laakiinse haddana waxaa jiro cilmi baaris badan la sameeye badanaana waxaa laga sameeyey dadka chiniiska ah waxay aad u isticmaalaan tarbiyadii oo ahayd maxaa la yiraahdaa dictatoriga ah marka laysla barbardhigay dadka chiniiska ah iyo dadka kasoo qaadoo kale maraykanka ama yurubiyanka jarmalkii dhowr yani riisajada laga sameeyey waa kumanaan runtii aaday u badan yihiin bes haddaan soo yaro koobo waxaa la arkay in caruurtaasi jiniiska ah haddii lagula dhaqmay tarbiyada dictatornimada ah dhibaato umay gaarsiinin maskaxdooda laakiin taasi wax yar bay ka gadhisneyd dictator ha ahaadaan oo waalidka ha amro laakiin haddana waalidkii wax yar ay kaga gadisnaan wuxuu ahaa jacaylka ubadkooda way tusinayeen marka laakiinse tarbiyadda oo ii sheegoo dictatornimada ah lagula dhaqmay caruurta kale ama qowmiyado kale ha ka yimaadaan oo qurbaha ha deganaadaan ama ha ka yimaadaan dadka aan aan aan aan u imaanay aan martida u nahay sida jermalka oo kale laga sameeyey iyo maraykanka oo kale laga sameeyey waxaa la ogaaday caruurtii maraykanka ahaa ama caruurtii ajnabiga maraykanka deganaa marka lagula dhaqmay dictatornimadaasi inay caafimaadkooda dhimirka wax ay u dhintay in dabeecadoodii ay isbedeshay in iskuulkii ay dib uga dhaceen waxyaabahaas ayaa la ogaaday so waa cilmi baaris aanan dhammaanayn yani koley soomaali gooni ah loogama samaynin intaan aniga ogahay laakiin waa koley waa soo socota insha allah anigabaa ugu horeey qofka samaynayo
waa taa waan kugu raacsanahay waxaa jirtay daraasad kaloo laga sameeyey dadka bakistaanta ah odi ku nool waana saad sheegaysa waxay arkeen in waalidnimada ku salaysan muxuaha keligitariyaha waalidka inay muhiim u ahayd ilmaha mujtamaca doorku ka istaagaya hadhowto ilmihii way dhistay waxbarashadiisa iyo doorkii mujtamaca ka istaagayay laakiin shakhsiyaddii ilmaha waxba kamay sheegin kulle waa saad sheegaysa waxay ku xidhanta qofka meeshuu ka yimi meeshuu joogo waa sax waddankiisa maybe waa ka shaqaynayaa oo qofka waddankiisa markuu joogo ilan waxaa laga yaabaa cadaadiska dhanba hadday dowladda ka socoto so sida aan china ogno kale anaga politicad ma nihin laakiin waa wax dadka dhan ay ogyihiin cadaadiska haddii waddanku kasoo dadko dhan baaba aqbal baa jiro yacni iyo meeshan wadamada aan joogno kaleeto oo xoogaa yara dadka dhan cilmihii haddii uu xoriyadiisii ama ra'yigiisa uu ku cabiran karo iskuulka uusan guriga ku cabiran karin hadda dhibaa imaanaysa ilmihii dhibaato ayay u geynaysaa maskaxdiisoo kale so laga yaabo qowmiyadda lagu nool yahayna inay keenayso isbedelkaasi qowmiyadda dadko dhan haddii cadaadis lagu hayo dee gurigana qofba qofku ka xoog badan yahay ilo cadaadis ku hayaa sooma waalidkan ilmihii ku xoog badan yahay ilmihii sii cadaadina soo markaasoo kale dadka dhan waa wada aqbalsan yihiin laakiin meeshaan oo kaleeta ma ka soconayso kuley laakiin xalqadeena kalaan ka hadli doonaa
waa tahay waxaa jira waalidiin soomaali ah oo aad wareysatay waddankan sweden jooga maxay ahayd aragtidoodu
markaan wareysta runtii waa waalidiin soomaalina waan wareystay waalidiin kaloo ajnabi ahna waan wareystay oo syria ka yimaaday iyo eritrea marka waxyaabaha markay ka hadlayeen wadamadooda sida wax looga tarbiyeyn jiray iyo iyo wadankani bay isku barbadhigan waxay dhaheen ilmaheena wadankeena waana lala horta tarbiyeyn jira anaga keligeena ma tarbiyeyn jirin hooyo aabba kaliya ma joogin waxaa joogin daris waxaa joogeen bulsho dhan iskuulkii haddii cunugeyga warka maqli waayo iskuulkaa joogay yacni dad badan ayaa ilmihii nala korin jiray marka wadanka markaan joognay dhaheen yani waxaan keliya waalidka kuma koobneen tarbiyad dad badan aad samayn jiray waxay kaloo ay yiraahdaan waxay dhaheen caruurteena markaan wadanka joogno waa na maqli jireen waxaan dhahno waa maqli jireen inta ma la yimaado dhegba dhegtiiba suufaa la geliyeyba wax ku maqlaayo amarkeena ma soconaayo waxa kaloo si igu soo kordhiyeenay sii yiraahdeen anaga sidaan maba ahaynay dheheen anaga waalidkeen waa maqli jirnay oo maxaa la yiraahdaa maanta oo dhan waxayna dhahaan waan samayn jirnay so waxay sheegaan sida hadda waan ku leeyahay tarbiyad oo dad badan la tarbiyan jiray in ilmihii ay xaggaasi dhegeysan jireen in maxaa la yiraahdaa ay oo yani iyagana ay waalidkooda dhegeysan jireen so dadkii waalidiinta qaarkood waxay yirahdaan ma fahansanin waxa ilmaha ku dhaca inta laakiin maahan hadda xalqadeena inaan tarbiyadda halkaani aan ka hadalno iyo waalidiinta siday u arkaan laakiin wadankeena koley sidaasay ahayd ee laakiin
waalidiintaasi waxay sheegeen in ay ciyaalkoodii iminka dhegaysanin oo ay isbedeleen ciyaalkii iyaguna ay ciyaal ka fiican ciyaalkooda ahaayeen markay waddankii joogeen oy waalidkooda dhegaysan jireen caawimaadka ay ka helayeen bulshadana meesha ay ka baxday saas ha waa sidaas Mm. marka adaa hadda aan aan yani waxaa haddaba tarbiyadda soomaaliya sidee ahayd afartaba hadda ma laga heli karaa waay maxaan is- maxaan dhihi karnaa Een, oo soomaaliya keliya may ku koobantay yani afartan tarbiyadood hadda aan soo sheegay muxuu ra'yigaaga yahay soomaaliya ma laga heli karaa
wal aniga waxay ra'yigaygu ila tahay een, s- ta koowaad iyo labaad iyo tarbiyadda s- afaraad bu waa laga helaya horta waddankeena ta dhexe inta badan dadkeenu uma qaataan baan u malaynayaa inay iyagii sameeyaan ikhtiyaarka ah in ilmahoodii tarbiyaddooda ay ku salaysantay inaanay eeginba oo ilmihii iskoriyaan marka ama waa qof jiran un meel walba adduunka waalid dhacda marka Mm.
Ah, waxaan waalid walba waa laga helayaa intaa tarbiyadoodba waa laga helayaa waddankeeni iyo dhaqankeeni Mm.
haba u badnaato ta koowaad een, aragtidayda tan authoritarianka iyo disciplinarianka ha u badnaato laakiin inta Waa kale dictatornimada dictatornimada ha ha u badnaato waa laga helayaa wadamo kalena kole waynala een, qabaanoo badan laakiin waxaan aaminsanahay bay-adda uu qofku ku nool yahay inay saameyn badan ku yeelanayso Mm.
qofka iyo waalidnimadiisa Mm.
tusaalihii aad iminka soo qaadato oo kale haddii aanu reerka ama qoyska nolosha soomaaliya aanu eegno Mm.
waxay ahayd ilmihii waxay ku salaysnayd ilmaha la korinayo ama tarbiyadda ilmuhu dhaqankay ku salaysnayd sunnada kumay salaysnayd waddankeennii Mm.
marka waxa waxa kaloon hadda ka hor akhristay qofka marka la bedelayo ama qoomka dhaqankooda in la bedelaa way ka sahlan tahay waxay aaminsan yihiin in la bedelo yani dhaqankaasi si fudud lagu bedeli karaa dhaqanka waa la bedeli karaa waxaa la yidhahdaa cultureku waa culture wuu isbedelaa laakiin beliefka ama waxaad aaminsanta isma bedelaan Mm.
oo qofkii marka wixii uu aaminsan yahay marka waxaad marka dib u eegto waxay la tahay inay waalidku ay ku salaysnayd een- een tarbiyaddoodu dhaqankeena ay ku salaysnayd oo aanay sunnada ku salaysnayn waalidku markaa tarbiyaddooda kumay ekayn iyaga say kuu sheegeen dadka aad waraysatay waxaa jiray deriskii iyo dugsigii iyo bulshadii iyo eh, macalimiintii qof walba wuxuu ku lahaa qayb buu ku lahaa micnaheedu marka waxa weeye waxaanu ku jirnay system aanu annagii samaysanay Mhm.
system aanu isku dhaqan nahay Mhm.
macalinka iskuulka u dhigaya waa qof kula dhaqan oo kula eh, muxuu ahaa eh, kula leh eh, wixii adiga kuu gaarka ah isku aragti baa tihiin inta badan yacni ilmuhu marka waxa uu samaynayay waxay waafaqsanayd dhaqankeena marka uu mararka qaarkood ilmihii ka yara baxo waxaan dhaqankeena ahayn deriskii baa kugu qaylinaya m- kaba soo qaad ilmaha waalidkii ku afceliyey deriskii baa odhanaya caasi waalideyn baad noqonaysaa waad xun tahay macalinkii baa cambaaraynaya asxaabtii baa qaarkood cambaaraynaysaa ilmaha wuxuu isku dayayaa markaa inuu raaco dhaqankii uu waalidku haystay marka waxaad mooday bulshadeena wakhtigeenii hore Mm.
in waalidka xuquuqdiisu ay aad muhiim u ahayd oy ka muhiimsanayd xuquuqda ilmaha Mm.
oo inta badan waalidka yani markaanu xusuusano dad soomaaliya berigii hore ha- hadda yani la- labadeenuba muddaanu kasoo maqannahay horta ma sheegi karno hadda maxaa Socdaa hadda ma naqaane marka ilmaha ilmaha mar walba lagu sahayo diiradda waalidka caasi ha noqon dadka waaweyn si fiican ula hadal macalinku maqaamkii wuxuu noo joogay booskii waalidka ayuu noo taagnaa marka bulshada saasay ku sameyn marka waalidiinta soomaaliyeed markay yimaadeen wadamadan qurbaha waxay ila tahay waxaanay hore u ogeyn in dowrkii bulshada ay ku lahayd tarbiyadda ilmahooda inay iyagii qaataan bay ahayd waa waxaan laga fiirsanin doorkii waalidnimadu uu sii kordhay kuma eka imika inuu waalidkii baahidii ilmaha un kabo baahida ilmaha dowladda baaba la wareegtay qaarkood ha, ha.
qaarkood marka waxaa laga yaabaa markaan horta kow soo wada wadamada la yimi kow waa- xilkaa waa lala wada wareegay Qaarna waa- waa- Waalidku la waa- marka waalidka marka xilkii lagala wareegay xilkii kale bulshadu haysay muu dhaadin Mm.
oo muu fahmin xilkii macalimiintu u hayeen bulshada deriska qaraabadii ay u haysay xilkii baa ka maqnaaday marka aniga ahaan aragtidaydu bulshadeenan iminka qurbaha ku nool inay iskaashadaan oo isku noqdaan Mm.
oy darsaan maanta mowqifka aanu joogno waa lagama maarmaan waalidnimadeenana in loo soo celiyo inay ku salaasnaato sunnada Mhm.
oon dhaqankii laga tago Mm. Mm.
dhinaca ciyaalkan aad adigu fikrado u haysaa maxaa fikrado kalead ku kordhinaysaa
runtii horta guri walba oo soomaaliya wuu ka gedisan yahay guryaha kale wuu ka gedisnaa dadna waan waraystay ani adiga waan iswaraysanay labadeena xataa guryaheena waa kala gedisnaa dadka qaraabadeena dadka noogu dhow oo kaleeto guryahooda waa ka gedisnaa marka laakiin midaan ognahay tarbiyadda saa sheegtay waxay ku dhisneyd mid waalidka uu awoodda leeyahay caruurtana ma dhahaan ma samaynayno saan hadaayo u sheegayba haddii aysan rabin xataa inay raacaan amarka waalidka si kale waxood u dhamaysan jireen hadhowdina dariska kasoo qaadoo kaleeta yani waa dhacday in dadka qaarkiis ay sameeyaan waana sheekooyin aan maqla waayo dadka ii sheega ma sheegaayo laakiinse in wixii waalidka kuu diray ayaa samaynin hadhowdiina waxaa ogtahay hooyo inay kab iyo lug waxaa wax walba laguu garaacay marka waxaa samaynaysaa ama waxaa soo naqanaysaa gurigoo dadka dhan hurhurdaayo ama xaafadda islaanta dariska aa soo wadanaysaa leeda wax mar kalama samaynaye hooyo iga barbare ilmihii ma ahan soomaaliya joogay inay wax walba waalidka ay dhahaan ay maqli jireen laakiin saxabay u samayn jireen annagana dadkana dhegaystana dhegaysanaya waxaan leenahay wadanka aan ka hadlayno waa wadan aan kasoo tagnay labaatan iyo sideed sano iyo ka badanba so haddaana taasi hadda aysan jirin marka idinkaa noo soo sheegi jir noo sheegi doona hadda tarbiyada hadda wadankeena ka jirtoo kale yani saan sheegnay dad badan ayaa tarbiyeyn jiray tarbiyadana soomaaliyana markaasi iyo haddaba way tahay because waxaa jirta dhalinyaro aan waraystay oo aan ka waraystay siday u arkaan waalidka siday u arkaan hooyada iyo siday hadda wadanka joogaan waraysta waxaan ka dhadhamiye waxay ahayd aan weli waraysigaasi maanan sii samaynin oo analyse maanan ku samayn laakiin waxay ii sheegeen hooyada in loogu yimaado naxariis iyo dabacsanaan saan annagaba aan horey aan usoo aragnay aabbahana in loogu yimaado canaan iyo qofkii laga cabsanaya yacni saan hadda horeyba aan carabka ugu dhigto guryaha way kala gedisnaayeen marka taasi yani ha raacina hadalka aan dhahaya inuu saa yahay waxaa laga yaabaa adiga dhegaysanaya inuu ka gedisnaa oo aabbana naxariis hooyada naxariis loogu imaan jira laakiin marka la fiiriyo guud ahaan hooyana naxariis iyo dabacsanaana loogu imaan jiro aabbana wuxuu waa midka laysaga cabsiiyo saas maa samaysa aabbaha ha yimaado anaa ku tusin doone yacni markaasay ahaan jirtay aabbihii maqaamkiisa wuxuu noqday uun inuu isagu yahay qofka tarbiyadda uun wada kan lagu cabsiiyo lagu baajiyo ciyaalka okay kan lagu cabsiiyo kaasuu u noqday marka garaacana waxay ahayd nooc tarbiyadda ka tirsan runtii oo mid qaladna ay tahay in ilmaha la garaaco because garaaca wax ay kordhisa ma lahan garaaca waxa ay keento waxawaaye dhibaato un dhimarka inay caruurta u geysato markuu caruurta ay yar yihiinna way adag tahay inuu garto yani saan aan qaybihii hore usoo sheegnay maskaxdii kobcinteeda yani caruurta way ilaawaan waxa qalad xataa dad adi qalad u aragtay iyaga qalad inay u arkin baa dhici karta haddii xataa ay qaladka ahaan ay fahmeen inay goorta ilaaween ayaa dhici karta markii la garaaco wuxuu la yaaban yahay sababta loo garaaca isaga ma yaqaano qaladkina wuu ku naqan marka garaacaasina way ka dhici jirtay guri kasta maaha laakiin way dhici jirtay laakiin waa mid iyadana aan aan dhibaatooyin ilmaha u geysanaysa waxaan qofkii guriga ka magan gala garaacis maskuulkan uga magan geli jira si fiican si fiican marka hadda waxaan isweydiinayna ani adigaba aan ka hadalnay hadda markaan qaybtan diyaarinayna ayaa waxay ahayd sidee maanta tarbiyadda ay wadanka ay tahay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii wadanka maxaa dadki iska bedelay maxaa tarbiyaddii wax iska bedelay duruufta gaajada xanuunka intaba maxay keentay ay tarbiyadda wax ka bedeshay waxaan ognahay in dhibaatooyinka marka wadanka uu ka bato duruuf iyo gaajo iyo xanuun ay jirto dadka lagu tunto xuquuqdooda dadka ugu horeeya waa caruurta xuquuqdooda ayaa lagu tuntaa dumarkana way soo galaan laakiin xuquuqda caruurta ayaa ugu horeysa midda lagu tunto markay duruuf iyo dhibaatooyin ay jirto wayna waa waxaan isku dayahay inaan ogaado haddaba taasi maxay saameyn ay ku yeeleysaa caruurtii iyo marka waa wax yacni way fiican tahay in la ogaado taa adan kuu daynayaa markaad soo ogaato yacni waa wax aan rajaynayna inaan ogaano sababtoo ah internetna imanka waa la helay waalidiinta waxaa laga yaabaa luqado kalena way bartaan inay wax akhristaan ilaa markii aanu bulshadii koowaada yurub timi internet muu jirin oo dibadda siday u egtay maanu ogeyn markii halkan la yimi ay dadkii halkan yimaadeen waxay noqotay wax ku cusub laakiin kuwa xaggaa jooga internet ba helen adduunka sidoo marka waa laga yaabaa inay noqoto muxuuhaa positive iyo negative labadaba waa midaan ogaan doonno insha allah waa la ogaan doonaa insha allah haddaan su-aalku weydiiyo aragtidaada waxay igu soo dhacday markaad sheegaysay iminka waalidka in loo arkayo hooyadana in naxariis loogu yimaado aabbahana loogu yimaado canaantiiyo qofkii looga bejinayay halkaa ma aragtaa yacni in aabbihii dowrkii tarbiyadda aanu markaa waddankii ku lahayn isagu awood badan ee uu yahay qofkii isagu natiijada un keenaya haddaad fiicnaatana aabbaha waad ka magangeli haddii aad adodaro samaysana aabbahaabaa ku sugaya laakiin dowrkii tarbiyadiyo wixii kale ay saarnayd inta badan bulshadiyo hooyada
taasi waa waa waa midii jirtay xataa yacni waxaa la maqli jiray aan marmarka qaarkii haddaba maqlaa haddii ilmihii uu uu uu yacni mid uu iska ilaahay yacni ilaahay hanuunka iskale wax walbana iskale uu mid dhinac u leexdo qaladkii qofka ugu horeeyo hooyadana way isa saaraysaa aabbahana way dhici kartaa inuu saaro yani waa kaase caruurtaada fiiri waxa ay samaynayaan yani way dhici jirto in wadanka la maqlo la yirahdo fiiri caruurtaada waxa ay samaynayaan wiilkaagii saaqiduu noqday gabadhaadi waxaas yani hooyada la saaraa laakiin haddana waxaan kaloo arkay hooyooyinka soomaalida aad iyo aad ayay ilmahooda ay ay xanaaneyn aad dheeraad ah bay siiyaan oo keenaysa in aabbihii aan la siinin fursad uu ilmihiisa ku tarbiyeeyo yani maahan keliya in aabihii isagana uu keliya uusan rabin in uu noqdo keliya qofka canaananayo waali hooyooyinkana waxaa dhici karta inaysan fursadaasi aabihii ay laftirkooda aysan siinin baa dhici karta
waa marka inay yani waa wax u baahan in dib loo eego oo sunnadii lagu noqdo
kugu raacsana marka qaybahana wax kale ugama hadlayna maanta qaybtan ka hadlayna waxaan uga hadlaynaa waxay tahay in aan isweydiino dib u laabano oo aan dhahno tarbiyadeena waalidnimada iyo sida caruurteena aan aan aan waalid ugu nahay maxaa saameyn ku yeeshay because anaga yacni mararka qaarkiis waxaan aaminsanahay aan isdhahnaa oo aniga siday waalidkay iisoo tarbiyeeyeen ilmahayga ma u tarbiyeynayo waxaana dhacdo inay sida waalidkaa kuusoo tarbiyeeyeen inaa ilmahaaga u tarbiyeysid oo wax yar qaar yaad iska yara badeshid so marka markaad adigii aad fikirto oo aad ogaato isbedel baad samayn kartaa yani tarbiyadaada ama waalidnimadaada ma waxay ku salaysan tahay ama aad ka baratay siday waalidkaa kuusoo tarbiyeeyeen sida aad kusoo kortay ma asxaabtaada iyo qaraabadaada tarbiyadooda ayaad raacaysaa ma buug aad aqriday mise caruurtaadii aad dhashay ayaaba tarbiyadda aad ku baratayba ilan mararka anagoo kaleeto yacni markaan anigii adiga aan aan hooyooyin naqanay aadaan u yaryareen runtii marka khibrad weyn oo kale maan sii lahayn so waxay noqotay yani learning by doing yani waxaan waxaan ku baranay tarbiyad anagoo samaynayna un baan baranay so allah yarxamhum kuwa kuwa koogana dhashay naxariista kuwaas waxaan u malaynayaa waalid walbaba in ay soo mareen in maaragtay ilmaha ay ku barteen sababta waxyaabo badan baad wadataa backagekaaga iyo waxaad jiidanaysaa remote baad jiidanaysaa familiga aad kala timi reerka aad kala timi absolutely waa sax su-aalkaa weydiiyo yani waalidka markuu qofkii eego tarbiyaddii waalidkooda ayay odhanayaan ma raacaya laakiin way raacaan inta badan raja ma jirtaa qofku laakiin haddii tarbiyaddii waalidkiisu aanay fiicnayn anigu waxaan qabaa inay rajana jirto qofkii inuu iska bedeli karo waa midaan hadda leeyahay waaye inuu qofka fikiro uu dib isugu noqdo maxaa saameyn ku leh tarbiyaddayda uu fikirkaasi waxay keenaysaa in waxyaa aad issaxdo adiga sax wax hadduu kaa qaldanaan aad saxdo kuwii fiicnaana aad xoojiso waxyaabo badanoo fiican uu qof walba leeyahay Een, eh, b- m- dhibacyo un qalqaldan un baa jirta markaas ilaa waad inaad ogaataa horta sax markaad ogaatidaad wax sixi kartaa
muhiim u eh Mhm.
Mm. marka insha allah yani maanta taasi ayaan kusoo koobaynaa Een, eh, barnaamijkana waxaa inoo fududeeyey nuura wellbeing Een, eh, waxaana is- aan intaan ma dib u kulmaynana waxaan idin leedahay salaamu calaykum wallaahi wabarakaatu wabarakatuh